waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan iyar idinku baraarujiyo jaamacadda kismaayo oo maaragtay uu nooga warrami doono walaalkeeni waxaan rabaa inaan iyar uga hormaro oo ah jaamacaddan oo waqaf ah arday soomaaliyeed wax loogu baro in bulshada weynta soomaaliyeed ee ku nool waddanka australia in ay oo ay jaamacadda wax ku baxsadaan oo ay ka soo qaadaan caruurtooda maanta meeshan fasilitiga haysata ee waxbarashada ilaa heer jaamacadeed haysata walaalahoodaas dhibaataysan ee waxba awood u lahayn inay iska bixiyaan jaamacaddaas oo maaragtay loo raadinayo waqafkii lagu fulin lahaa shaqada jaamacadda iyo macalimiintii dhigi lahayd nin walba wax ka geysto uu u hormariyo ummadda soomaalida ee walaalahooda ee jahliga laga saarayo ee cilmiga iyo nuurka loo saarayo cabdulahi bal waxaa iiga warantaa jaamacadda kismaayo wakhtiga la aasaasay ardada wax ku barata iyo guud ahaan haddaad sharaxdo bismillaah waxaan salaamayaa dhammaan walaalahana dhegeysanaya jaamacadda kismaayo waxay ku taallaa sida magaceeda uu ka muuqdo magaalada kismaayo waxaa la aas-aasay labadii kun iyo shantii hadda waxaa dhigata arday cadadkeedu uu gaadhayo shan boqol oo arday waxaa ka qalin jebisay arday cadadkooda uu koru dhaafayo toddoba boqol oo arday waxaa sanadkan ka qalin jebin doonta insha allaahu dufcadii toddobaad waa gartay maadooyinka lagu dhiga jaamacadda iyo afka lagu dhiga waa kuwe
jaamacaddu waxay ka kooban tahay shan fakalti ayay ka kooban tahay oo qofkii fakalti fakaltiyadaas ka mid ah dhammeeya wuxuu xaq u yeelanayaa shahaadada loo yaqaano fast digriga ama shahaadada bachelarka ah waxay ka kooban tahay shan sidaan sheegay shantu waxay u qaybsamaan caafimaadka kuliyadda caafimaadka kuliyadda kombyuutarka kuliyadda ganacsiga iyo maareyntiisa kuliyatu tarbiya wax loo yaqaano ama education iyo kuliyatu shareeca waxa loo yaqaano ama qaanuunka islaamka waa gartay jaamacadda kismaayo ku taallaa dabcan maamul goboleedka jubbaland baa hadda ka taliya dowladda federaalk ah jirta labadaas maamul wax taageeraa ma ka heshaan jaamacaddu waxaan idiin sheegaynaa in aysan wax dhaqaale ah ka helin dowladda dhexe ee soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-ad caalami ah midna waxay ku tiirsan tahay hay-ad maxalli ah ama hay-ad local ah oo towfiiq la yidhaahdo iyo fii yar oo aada u yar oo laga qaado ardayda dhigata jaamacadda waa gartay jaamacadda arrimaha lagu dhigo ama maadooyinka lagu dhigo waxaa lagu dhigaa saan u fahmay afka carabiga iyo afka ingiriiska maxaa sababa af soomaaliga loogu dhigi waayo sidaad la socotaanba maadooyinkaas isaga ee aan tilmaanay af soomaaliga lagagama dhergi karo laakiin had iyo jeer jaamacaddu waxay u baahan tahay in lagu daro kuliyad lagu baranayo luuqadda afka soomaaliga ah si loo ilaaliyo luuqadda soomaaliga si loo ilaaliyo dhaqanka ummadda hadda ilaa iyo hadda ma hayno muqararkii iyo waxyaabihii aan ardada u dhigi lahayn laakiin waxaan u aragnaa in ay lagama maarmaan tahay in maadadaas ayada ah af soomaaliga lagu baranayo digriiga lagu qaadanayo jaamacadda lagu soo daro laakiin hadda maadooyinka baxa waxay ku baxaan carabi iyo ingiriis taasna waxaa keentay af soomaali lagagama dhergi karo maadooyinkaas isaga computer science oo kaleete af soomaali laguma baran karo healtiga oo kale af soomaali laguma baran karo sidaas ayaa keentay in maadooyinka carabi iyo ingiriis ay noqdaan waa gartay kelmadda jaamacad marka la yidhaahdo soomaaliya waxaa soo baxayay dhowaanahan nin walbaa dabakaayo laba qole intuu furto magaca jaamacad ku dhigo dhalinyaro iyo dad lacag uga qaato ama hay-ada ama dowlado waxa doontaba ha noqotee jaamacadda kismaayo maxay uga duwan tahay ma leedahay qayimkii jaamacadeed maxaase lagu gartaa in jaamacadda kismaayo ay leedahay qayimkii jaamacadeed waad mahadsantay walaal waad la socotaa soomaaliya meelo badan ayaa waxaa ka jira jaamacado oo weliba hadda waxaan odhan karnaa yacnihii aad bay u soo bateen taasna waxaa laga yaabaa inay keento qualitigii jaamacaddu lahayd in ay hoos u dhacaan way jirtaa in aysan jirin xataa dhinaca kale dowlad central oo controleysa yacnihii jaamacadda qualitygii laga rabayna standardka wixii ka hoos marana aanu ogolaana inay jaamacad noqdaan jaamacadda kismaayo ma aha jaamacad loogu talagalay in faa'iido ama dhaqaale laga sameeyo jaamacadaha fara badan ee aad arkaysaan ee wadanka laga sameeyey waa jaamacado ay dad furteen sidii dukaan ama maqaaxi oo kaleeto loo furtay la rabo in dhaqaale laga sameeyo ayadu way ka duwan tahay waa hay-ad waqaf ah hay-addaas waqafka ana waxaa loogu talagalay oo keli eta inay ummadda u adeegto oo dhaqankii ummadda iyo waxyaabihii ummadda ruudka u ahaa aasaaska u ahaa inay ilaaliso taas ayaa keenaysa inay ka duwanaato jaamacadahan kaleete ee maadiga loo samaystay in dhaqaale laga sameeyo qaabka maamul ay u dhisan tahay laftiisu wuxuu caddaynayaa in ay u qalanto yacnihii in ay noqoto jaamacad oo aysan noqonin magacu yaal kelmadda waqaf waxaa laga yaabaa soomaali badan inaysan ama tiiba carabi ahayn ama aada ula socon hadaad u macnaysid kelmadda waqaf qolada af ingiriiska ku hadasha waxaan odhan karnaa trust ama foundation oo kaleete waa shay loogu talagalay in aan faa'iide laga samaynin ee wixii asagu ka soo baxaa asaga uun lagu celiyo horumarkiisa matalan fiiga ardayda laga qaado ma gasho jeeb shakhsi ah laakiin waxaa lagu bixiyaa mushaarka macalimiinta iyo yacnihii takaaliifta kale ee jaamacaddu ay leedahay shidaalka baabuurta waardeeyayaasha dadka ka shaqaynaya kuwa xaaqaya saasoo kaleeta yacnihii waa wax shay aan loogu talagelin in faa'iido laga sameeyo waa hantidii uu qofku lahaa oo ilaahay dartii uu u hibeeyo oo ilaahay dartii u bixiyo islamarkaasna weligeed waxay ahaanaysaa waqafkaas dadka dhigta ayuunbaa ku intifaacaya ee maaha shakhsi gaar ah wax uu faa'iide ka helaya hadda marka sida idinku aad jaamacadda lacagta ugu aruurisaan waa nidaamkaa sheegto waqafka lacagta aad aruunaysaan jaamacadda toos u aadi mayse laakiin nidaamkan waqafka waa nidaam kenya ka socdo aad rabtaan inaad ku maalgelisaan jaamacadda marka u dambeyso waxaan rabnaa inaan tilmaano jaamacadda asal ahaan ayadu waa waqaf jiritaankeeda yacnihii lacagtii lagu dhisay jaamacadda waxaa laga soo ururiyey dad muslimiina oo muslixiina oo raba soomaaliya oo raba in ay jaamacaddani jirto haddana jaamacaddii hadda maadaama ay jirto dhaqaalihii lagu wadi lahaa ayaan waxaan rabnaa inaan isagana meel ku tiirino kaasaanu haddana waxaan u samaynaynaa waqaf kale waqafkaasi marka wuxuu soo saarayaa dhaqaale dhaqaalaha uu waqafkaasi soo saaro ayaa waxaan u isticmaali doonaa in lagu bixiyo kharashaadkii jaamacaddu ay maalin walba la kulmaysay marka waqaf ka baxsan jaamacadda oo aan rabno inuu dhaqaalo soo saaro dhaqaalahana jaamacadda loogu adeego ayaan hadda ku tala jiraa waxaana rabnaa waqafkaas in aan ka hirgelino magaalada nairobi dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inaysa dhahaan nairobi maxaa loo geeyey waxaa nagala qayb qaadanaya waqafka sababta aan nairobi u geynay bangiga horumarinta islaamka wuxuuna shardi nooga dhigay in lacagta uuna siin doono ama uuna amaahin doono la geliyo wadan nabadgelyadiisu ay xasiloon tahay waa gartay dalal badan baad hadda soo marteen australia ad joogtaan jaaliyadda iyo soomaalida wadamadaas degan sidee uga jawaabeen baaqiina ah in laga qayb qaato waxbarashada dhallinyarada jaamacadda kismaayo ka faaiideysanaysa waa yacnihii waxaan odhan karaa bulshada qof kasta oo noo yimaado oo shirarka ama kulanada aan qabanno ee aan jaamacadda farnaysiga ugu samaynayno waqafkeeda nagala soo qaybgala aadaya ugu riyaaqeen soomaalidu guud ahaan waa dad khayrka jecel iyo wanaagga jecel tan arrintan aan wadnana ma ahayn arrin ay hadda ka hor arkeen oo yacnihii hadda ka hor waxaa loo keeni jiray oo ugu badan waxaan odhan karnaa masaajib la dhisay iyo wax noocaas oo kaleeta marka marka annagu aan u sheegno in aan rabno in aan ubad waxbarro soomaali aan soo saarro oo dhaqankii waddanka ka jiray ee iska orodkaha aan bedelo oo aan nuur ummadii intaan mugdiga ka saaro nuurka u saaro dadka badi way soo dhoweynayaan laakiin had iyo jeer waxay ku xidhan tahay inaan dhaqaale helo bulshada aan u nimaadno sida ay noola tacaamusho yacnihii dad waddanka degan oo dhaqankii garanaya oo dadka garanaya sida ay noola tacaamulaan ayay ku xidhan tahay in aan dhaqaale badan helo laakiin guud ahaan waan ku farxsannahay dadku aad bay usoo dhoweeyaan barnaamijkan isaga hadda melbourne baad ku sugan tihiin bet oo west australia ad soo marteen xaggee ku xigto aad maraysa waxaan soo maray horta bet iyo iyo iyo melbourne ka hor wadamada qaar yurub oo ka mid yahay denmark sweden norway finland ingiriiska wadankani waxaan u malaynaya wadankii lixaad weeye beth waan soo maray hadda melbourne baan joognaa insha allah hadduu ilah yidhahdo waxaa taargad noo ah meelaha ama magaalooyinka ay soomaalidu ku badan tahay sydney oo kaleete iyo brisbane oo kaleete waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali